murashaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaridka yuucida aqoon-yahan jamaal cali xuseen ayaa saaka subaxnimadii hore ka soo degay gegada diyaaradaha ee magaalada hargeysa murashaxa oo ay mas-uuliyiin kala duwanay kaga hortageen madaarka islamarkaana ay ku soo dhoweeyeen ayaa warbaahinta kula hadlay qolka nasashada ee madaarka hargeysa ugu horeyna waxa uu faahfaahin ka bixiyey safaradii uu kaga maqnaa dalka iyo weliba xaaladda dalka bismillaahi raxmaan raxiim ilaahay waa mahad leh ilaaha dalkaygii hooye dib anoo nabada igu soo celiyey muddo bel iyo badha ayaan ka maqnaa dalka waxaan ku maqnaa waxaan gaadhay dalalka maraykanka iyo kanada oo inta badan aan u tegey safar shaqo uun oo ku saabsanaa arrimaha xisbiga iyo arrimaha doorashooyinka markaa aad baan ugu faraxsanahay inaan dib ugu soo noqdo dalkaygii hooyo intii aan maqnaana kolley wax badan baa dalka maaragtay ka dhacay marka hore horta waxaan hambalyaynayaa guddiga doorashooyinka oo runtii si habsamay oo bilaabmay maxay ahayd doorashooyinkii iyo diiwaangelintii waxaa kaloo aan halkan iyagana aan ilaahay uga baryayaa in dadka reer somalilan ee abaaruhu ay saameeyeen inuu ilaahay maaragtay raxmaddii ilaahay inoo keeno si deg dega ayaanu ilaahay ka baryaynaa waxaan rajaynayaa in sannadaha dambe aan u diyaargaroono abaaraha oo aynu lacag kayda meel u dhiganno oo bajetka ku jirta taasaa muhiima sanad walba waynu ognahay in abaar ay nagu dhacayaan sanad walba ognahay inay dhibaata inagu dhacayso marka in mar walba laga digtoonaado horaan u sheego waxaan sida gaalada ay barafka ugu diyaargaroodo inuu soo dhacayo in innaguna abaaraha ugu diyaargaroono ayaa muhiima oo mar walba aan la carcaraninun oo aan gurmad iyo dadkiibaa dhibaataysna aan la odhane in kharash meel loo diyaariyo oo sanadkaa haddii ay dhibaatada dhacdo oo fan loogu talagelo gurmadka loo diyaargareeyo ayaa muhiima waxaan arkayay in salaadiin maaragtay ayaabahan ay dhacdeen salaadiin qaarkood la xidho madaxdhaqameedku horta waa waa halbowlayaasha ama waxaan odhanaya haldoorka somalilan xadhigoodana in lagu degdegaa maaha iyagoo faldembiyad gacmanta kula jiro oo wax dhibaataa geystay mooyaane waa dad de matalaya qayb shacabka ka mid ah anigu qaarkood waxaan arkaya qaar si siyaasadaysan in loo xidhana ma aha haddii aanay dee taageero aanay u muujin xukuumadda ayaan leeyahay marka waxaan jecelahay in nimankaa salaadiinta aan lagu degdegin iyo xadhigidooda iyo dadka kale reer somalilan bulshada ah geeriyooyin ama tacsiyooyin fara badan ayaa dalka ka dhacay intii aan ka maqnaa oo aad ugu qaarkood ay kuugu dambeeyey ay ka mid ahaayeen maxamed cabdiraxmaan garyare iyo mujaahid maxay ahayday mujaahidkii axmed jabaan axmed jabaan isagana labadoodaba waxaan ilaahay naxariista jannada uga baryayaa waxaa kaloo geeriyooday cabdulqaadir ciid baay oo isna suxufi weyn ah runtii nin suxufi oo aanu saaxiibna ahayn cabdiraxmaan garyarena saaxiib baanu ahayn kulligood waxaan leeyahay ilahay naxariis jannada ha ka waraabiyo qoyskoodan iyo qaraabadoodana samar iyo imaan dhammaantood ha ka siiyo shacabka somalilan horta waxaan u sheegayaa horta digdigta iyo damdamtu si kasta ha u badatee cidda ilaahay u qorun baa kursiga fuusha waxaan leeyahay siyaasiyiintu iyada oo kambeynkeeda xilligeedii la gaadhin in dadka la waalo maaha in xilli aan loogu talagelin doorashadii iyo kaambeynkii in digdig iyo damdam marka ay dadkii ay dhibaataysan yihiin oo weliba ay ku jiraan xaalado abaareed in la sameeyo maaha doorashooyinka waxaan ilaahay baa qoray doorashoo horena waa soo baceenoo dad badanoo degdeg iyo degdam sameyn oo guulaystayna way jireen marka waxaan leeyahay yaanu dhaqan siyaasadeed xun inaga noqonin waan ognahay waxaan sistamkan siyaasadda ee somalilan ee degdegta iyo damdamta faraha badan leh ee kulmiye ayaa bilaabay kulmiyena xisbigii ugu ugu maaragtay xafladaha badnaa ugu dadka ku soo biiray ugu badnaa ayuu ahaa maantana kulmiya halkuu dalka dhigay shacabka somalilan waa ka wada dhaagsan yahay marka yaan loo arkin xafladaynta iyo damdamtu inay tahay wax guula waxaa ka muhiimsan waxaasoo dhan waxqabadka sanadkan waxaan u baahannahay inaynu hadalka yarayno hawshana badinno dadka loo shaqeeyo siyaasiyiintu dadka u shaqeeyaan dowladda iyo dadka xukunka gacanta ku haya u shaqeeyaan baarlamaankii baynu ka dhimannay baarlamaankii baarlamaanku waa ka weli ilaa haddadaa koob iyo toban sannadood xukunka ay ku fadhiyaan aan weli dooran xeerkii iyaga lagu dooran dib loogu dooran lahaa xadayntii gobollada iyo degmooyinka dalka oo dhibaatooyin badan ay ka taagan yihiin aan weli samaynin dhowr iyo afartan xeer bay sameeyeen muddo koob iyo toban sannadooda maraan kaalkuleed garaynayo xeerkii wuxuu nagu joogaa hal milyan oo dollar xeerkay ansixiyaa waa dhibaato weeyaan waxaan leeyahay baarlamaanku shaqadooda ha qabsado dalka wax badan baa ka dhacay inay ka aamusaan maaha shirgudoonka baarlamaanka waxaa looga fadhiyaa inay hawshooda qabsadaan ma aha in baarlamaanka la xidho iyadoo la leeyahay registration baa la samaynaya iyadoo shirgudoonka baarlamaanka uu doonayo ku marmarsiyoodo yidhaahdo dee uu kambeyn ku jiro oo leeyahay doorashooyin baa lagu jira doorashooyin lama gaarin registration baa socdo dadku isregistareen dadkan la garan maayo cid ay u codoon doonaan ma kulmiya u codaynayaan ma wadaniba cid ay u codaynayaan ilaahay baa og waxaa la doonaya baarlamaanka hawshiisii inuu qabsado xeerkii iyaga lagu dooran lahaabaa qabiyaa maxaa siduu u xidhnaan karaa baarlamaanka oo loo xidhi karaa loo odhan karaa waxaa loo xidhay iyada oo maaragtay lagu jiro diiwaangelin gobolladii iyo degmooyinkii dadka xadayntoodii dadka ayaa dhibaatooyin isku haysta waa dhibaato jirta weeyaan marka anu arrimahaasun baan iminka taataabanayaa intii aan dee dusha kala socday laakiin waan ku faraxsanahay inaan dalkii dib ugu soo noqdo insha allah howlaha iyagana halkaasaan ka geli doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nololtoona waxaa kuweydiinaya hal su-aal dad badan waxay isweydiinayaan diiwaangelintan iyo qaabka waxu socdaan xisbiyadu sidan ay u ololeynayaan in xisbigii u cid ka maqan yahay xalay maalin habeen horena waxaa jiray kulan dhex maray wadani iyo kulmiya oo ku saabsanaa qaabka diiwaangelinta loo wacyigelinayo dadka qaarkood miyaanaysa odhan karin xisbiga u cid saaxaddaba uu ka maqan yahayoo sababtaasa keentay in labadan xisbi ay meeshu ka muuqdaan iyagu kulmaan maya ma aha xisbiga ciduu saaxadda ka maqan yahay kulmihii saaxaddu ku jiri jiray oo isagaa ugu damdan badnaa maantana dalka isagaa haysta halku dhigana waa loogyahay ma aha taasi micnaheedu annagu diiwaan xilligan hore u sheegnay marka kaambeynka la gaadho xilligeeda waan samayn doonaa markii kaambeynkana looga baahdo labada xisbina daawalba iyagaa iswatay doorashadan iyagaa iswatay isugu shubayey laba isku xulafaa bay ahaayeen maanta iyagaa dalka wada haysta dalkuna halku maraya waa laogyahay halku xaaladdu dalku maraya mid shirgudoonkii baarlamaanka ku haysta oo wuxuodiiba wada zero oo adiga arkaya halkayna dhigeen midna dowladdiiba haysta hantida ummaddii baa la xaraashay bal hantida ummadda ee la iibinaya baarlamaanku wuxuu hadlaway intay ka shirayaane ka xafladaynayaan isu casumayaan oo xoolihii ummadda ayay isticmaalaya xoolihii ummadda haystaan iyagu ucud xoola ummaddana ma haysato wax jaabka iyagaa iyo waxay ummadduna siiso mar anagu anagu aan ku kaambeyn garaynayna taasina dee wixii kaambeenka marka xilligeeda la gaaraan samaynayna laakiin iyagu waa show wuxuud waxaan u aragnaa un dee dadka biniaadankaana shacabka in indhasracaad loo dhiga maaha indhasracaad hadduu wax tarayo kulmiyaa soo dhigay kulmiyana waa ka dalka halkaa maanta dhigay marka waxaan leeyahay hadday iyagu iscasumayaan daa walba isku xulufa ahaayeen isku mid bay ahaayeen anagu waxaan u arkayaa laba xukuumaddii wada haysta midna baarlamaankii haysto midna dowladdii haysto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu